kadib markii dhowaan badda mediteranean-ka ay ku dhinteen boqolaal dhalinyaro ah ayaa somalilan ay ka yimaadeen dhalinyarada badankood ayaa waxaa la sheegay in wasiir ay u dirtay somalilan dalka griega si gacan looga geysto caawimaadda dadkii ka badbaaday doonidaasi mas-uulka la diray ayaa ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta ambasador kaysar cabdilaahi maxamed maxamed cabdi xasan sandheere ayaa kula xiriiray qadka taleefonka magaalada athenes ee xarunta dalka griega waxaana ugu horreyn weydiiyey safarkiisa
ujeedadan u imi waxa weeyaan iyada oo mas-uuliyad naga saaran tahay dadweynaha somaliland meel kastoo ay ku nool yihiin waxaad ka warhaysaa dhibaatada dhacday doonidii ka goddoontay biyaha mediterraneanka waxaan u imi markaa bal si aan marka koowaad u ogaano sida wax u dhaceen oo xukuumad ahaan u ogaano isla markaana aan xaqiijino waxa yani sida ay arrintu tahay maadaama macluumaad badan aan tii laga haynin markii hore isla markaana wixii aan ka geysan karo gacan aan ka geysano waa taa ujeedadaan u nimi oo inaan arko oo aan la kulmo dadkaasi waxay kasoo badbaaday dibadaas waan gartay marka ilaa iminka maxaa idiin soo baxay waxaa noo soo baxay run ahaan waxaa iminka waxaan la wada kulmay saddex iyo labaatan qof oo ka badbaaday sida ay markii hore soo baxaysay mediaha ama muxuaha meelo kala duwan macluumaad rasmi ah oo lagu xisaabtay ma jirin dadka kasoo badbaaday doonidani guud ahaan waa koob iyo afartan xubnood koob iyo afartanka xubnood waxay isugu jiraan toban qof oo oromo ah oo ethoobiyan ah lix qof oo masaari ah hal qof oo suudani ah iyo afar iyo labaatan soomaali ah weeye oo marka lagu daro ilmo yaro saddex jir ah afar iyo labaatan qof ayaa kasoo badbaaday koob iyo afartankaa qof ayaa kasoo badbaaday koob iyo afartankiiba waan la kulmay muxuu ahaa runtii xaalad runtii burgaleh bay ku jireen xalayto waan wada cashaynay dhammaantood markaasi ilaa maantana waan la joogay waana saddex labaatankaa qof iyo ilmaha afar labaatanka qof baa guud ahaan dad asalkooda soomaali kasoo jeedo ka badbaaday waan gartay madaxda dalka may saragteen madaxda dalka maanta waad og tahay waa weekend weeyaan xaggan sabtida oo shalay baan imi markaa sabtidii axad dee waad og tahay weekendka lama shaqeeyo halkan lakin insha allahu isniinta ayaan la kulmi doonaa ilaahsaadulaysniinta insha allah ayaan la kulmi doonaa ciddii aan yihiin waan gartay maxay ku sheegeen dadka aada la kulantay ee soomaalida ah ay kasoo badbaaday dadkaasi waxa ii sheegay runtii in dhibaato weyne ay qabsatay waa dad runtii muxuu ahaaye lasoo kalifay waxaana muhiim ah qof kasta oo dameeriy meesha uu doonaha joogo halka uu doonaha kasoo jeedo in loo kaco sidii tahriibkaasi loo looga hortegi lahaa loolala dagaalami lahaa oo xidada loogu siibi lahaa dadka dhiigga dadka ka ganacsada meel kasto ay joogaan ee tahriibiyayaasha ah waa taasi runtiisa ugu muhiimsan loo baahan yahay in guud ahaan somaliland soomaaliya meel kasta looga kaco oo laga hawlgalo si tahriibkaasi dhalinyaratan looga wacyigelin lahaa isla markaana loola dagaalami lahaa dambiilayaasha ka shaqeysta arrimahaasi ee dadka laftooda waan gartay dadka aad aada soo aragtay iminka ee kasoo badbaaday ma ka shalaynayeen ma ka xumaayeen inay safarkaas soo qaataan dadkani runtii waa dad ku jira xaalad murugo waa dad u baahan runtii in counseling badan loo sameeyo oo muxuu ahay dhakhaatiir runtii muxuu ahaye badankooda u baahan yihiin waa dad murugeysan dad iminka runtii arrimahaasi ka hadli karaba maaha wada ilmaynaya waa dad murugeysan waxaana mid kasta hor imanaya dadkii uu kaga soo tegay badda oo nin walba saaxiibadii iyo magacyadii oo dhan bay muxuha qofba isku xasuusto uu kuii sheegayaa oo muxuu runtii ay aad iyo aad uga murugeysan yihiin waa dad runtii ka murugeysan socdaalkaa dheeray soo galeen iyo dhibaatada u kulantayba waa gartay wasiir ku-xigeen dad baa ku dooda aan u malayn inay ku saxsan yihiin oo odhanaya dhibaatada waxaa lala tacaalayaa oo keliya meesheeda u dambaysa laakiin meeshay ka soo askunmayso ayaanan laysku laysku hawlaynin oo aan dan weyn laga lahayn dadka xidhiidhka la samaynaya dadkan ku qancinaya inay baxaan waa dad la yaqaan magacyadooda iyo qoysaska ay ka soo jeedaan hase yeeshee maamulada soomaalida ee kala duwan tallaabadii loo baahnaa ma qaadayaan doodaasi maxaad kaga jawaabi lahayd xaqiiqda marka lagu hadlo arrintaasi waxaa jira horta dadkan tahriibaya ma maraan waddooyin la yaqaano tusaale ahaan xukuumadda somaliland waxa ay runtii muxuu ahaye ka qaaday tallaabooyin aada u badan waxaa jira xilliyo runtii lagala shaqeeyey waddamada dariskaaan nahay dadkaa wax soo tahriibinaya lala dagaalamo waana siyaasad cad waxaana weeye iminka waxaa runtii la labanlaabi doonaa la dagaalanka dadkaasi wax tahriibinaya way jiraan oo runtii meel walba way joogaan dadka wax tahriibiyaa laakiin waxaan ka codsanaynaa dadweynaha meel kastoo ay joogaan in ay la socodsiiyaan xukuumadda iyo ciidamada boliiska dadkaasi dadkooda laynaya waa dhagarqabayaal waa dad argagixisada ka xun muxuu ahaa runtii inta in lagaga dhimatay badda ee soomaali muxuu ahay marka meel kasta ha ka yimaadaani ayaa ka badan inta ay argagixisadu inaga dishay marka waxaynu u baahan nahay in la iska wada kaashado waa mid u baahan in xukuumadaha iyo muxuu ahaaye culammada dadweynaha iyo xukuumadda iyo shacbiba in laga wada shaqeeyo mucaarad iyo muxaafidba waa tallaabo u baahan in laga wada qayb qaato ma aha mid keliyaat oo lagu hadlayn karo runtii xukuumadaha marka xukuumadda somaliland waxay runtii bilaabi doontaa olole iyadoo kaashan doonta wadamada dariska iyo wadamada saaxiibka nahay in meel kasta oo lagu sheego dadka wax taariibinaya in la ugaarsado oo sharciga la horkeeno kaasi waxau ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta somalilan ambasador kaysar cabdilaahi maxamed oo qadka taleefonka magaalada athens dalka greega ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere